waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yaryar ka hadlo sidai caadiga ahayd waxaa aada u soo badanaysa in dadka muwaadiniinta oo isdiiwaan gelinaya marka ay isdiiwaan geliyaan laga qaadanayo warqadda caddaynta ah ee isdiiwaangelinta oo ah warqadda uu hadhow qofku kaarkiisa marka kaar qaybinta la samaynayo ku qaadanayo waxaan dhammaan dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwa isdiiwaan gelin doona u sheegayaa inaan cidina xaq ugu lahayn inay warqadooda ka qaadato isla mar ahaantaasna aanu qofka aan warqaddiisa helin uusan hadhow kaar heli doonin suurtagalna aysan ahayn in uu warqaddiisa iska bixiyo waxaan u sheegaynaa inay haystaan warqadooda cidna aanay isaga dhiibin warqadooda iyagaa xaq u leh kaarkoodana iyagaa xaq u leh qofku waa inuu caddayntiisa haystaa waa sumadiisa uu hadhow ku qaadanayo kaarkiisa dadka caadaystay inay ka qaataan dadka warqadahooda waxaan uga digaynaa inaan ku amaray hay-adaha ammaanka goobaha jooga ciddii lagu arko goobta iyadoo weydiinaysa qof muwaadin oo isa soo diiwaangelya inay warqaddiisa weydiiso in tallaabo laga qaadayo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda qaarkood arrintaa waa ku jiraan oo oo goobaha jooga ama korjoogtada ah inay urursanayaan waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan sharci maaha qaynuuni maaha nidaamna maaha in qof muwaadinah warqadda caddayntooda markuu isdiiwaangeliya laga qaato dadka muwaadiniintan waxaan u sheegana inay warqadahooda haystaan iyagay astaan u tahay cid la wadaagtaa ma jirto cid xaq ugu leh inay weydiisaana ma jirto waagii horena saddexda degmona khibrad baa laga bartay dadkii laga urursaday kaararka waxay noqdeen dadka waagii aan kaararka qaadan dadka warqadahoodii laga urursaday sababtoo ah markuu qofkii meesha tago ama warqadiisii qof hayay uusan garanayn ama uusan meeshii ka maqayn warqadiisiina uusan haysan waa la soo celinaya kaarna ma helayo yaana marka dadka lagu wareerin in warqadahooda laga qaato horta taa waan rabnaa inaan inaan hawada marino qodobka labaad dadka arrinta dadka isku dayay inay laba jeer isdiiwaan geliyaan iyagana waa uga digaynaa weli aad bay u badan tahay dadka degmooyinka oo dhan dadkii hore isaga diiwaangeliyey degmooyinka qardho ayli ufayn inay isku dayayaan inay mar labaad isdiiwaangeliyaan qofku wuxuu ku luminayaa xuquuqdiisa inuu mustaqbalka codayo waxaa gubanaya i d-giisii hore waxaan soo bandhignay sidaad ogeydeen qaybo ka mid a dadkaas macluumaadkooda inay laba jeer isku dayeen inay isdiiwaangeliyaan haddana kuwo badan intaas waxay ahayd saambal yar aan soo qaadnay laakiin aad bay uga badnaayeen dadka sistamka qabtay welina waa ay socotaa waxaan u sheegaynaa ciddii isku daydoo dame inaan soo bandhigi doono macluumaadkooda iyo magacyadooda waan qarinay aan la wadaagi doono hay-adaa ugu sirso si su-aala looga weydiiyo waxaa kaloo jira dad faham darro ama ha ka ahaato ama ha ku talagaleena iyagoo magaalada jooga oo magaalada jooga isku dayaya inay laba meelood isaga gudbaan oo aan dadkii horeba ahayn taasna waxay keenaysaa iyadana in uu qofkii dhablikeed noqdo kaarkiisa horena uu waayo